anigoo ah axmed cali shuruuc waxaan jeclahay inaan ka hadlo barnaamijka la xidhiira doorashooyinka ee dhowrkii sanaba mar dhaca waxaan ka soo qaadanayaa wax yar oo aan jeclahay dadku inay ku baraarugaan oo ay la socdaan doorashooyinka waxaa la doortaa barlamaanka degmada waxaa la doortaa barlamaanka ee puntland waxaa la doortaa barlamaanka federaalka mid kastaa qaab buu leeyahay qaababka wax lagu doortaana ma ahan hadiyo jeer wax kitaabka qowraanka iyo xadiis loo fiirshee waa wax dadku ay ku heshiiyaan weeye nidaam dastuuriya weeye wuxuu la mid yahay nidaamkaasu nidaamka sharciga islaamka sideeda wax loogu dhaqmay oo la samaystay weeye laakiin bilaadan sameeyaan shar islaam ahayn nidaamkaas marka waxa weeye nidaamkaasi marka waxa weeye wuxuu u kala baxaa siyaabo badan adduunkuna waxa way qolaba sibay ugu dhaqantaa dalal wax isku raacsan waa jiraan kuwo aan wax isku raacsanayna waa jiraan cid kastaaba dastuurka ay samaysato baa wuxuu u yahay maslaxad ay uga bayraan sharciga islaamka markay ka bayrayaan ay galaan oo dhaqan iyo nolol ay ka raadsheen waxa weeye barnaamijka marka puntland ay ku dhaqanto markaan soo gaabiyo waxa weeye dastuur baa u qoran dastuurka waxa weeye doorashooyinka in lagu qaybsado si dastuuri ah ee gobollo ah ee degmooyina in lagu qaybsado weeye markii la yidhaaho gobol gobol gobol loo yidhaaho degmadan gobolka gaalkaayo wuxuu helay markaan hadalkan soo gaabinaya ula jeedaa soo gaabin baan uga jeedaa koob iyo toban qof bay heshay oo ka heshay barlamaankii kow iyo tobankii xabad cabdulaahi yuusuf baa qolo siiyey bari ka tirsan tobankii markii la qaybsho saddex degmo baa loo qaybsan karaa degmada jariiban degmada gaalkacyo degmada galdogob jariiban waxay heshay saddex kursi gaalkacyo waxay heshay afar kursi galdogob waxay heshay saddex kursi tobankii saasay u qaybsan yihiin waxaa inay soo xulaan loogu talagalaa doqowda nabadoonnada aqoon-yahanka loogu talagalaa inay soo xulaan dadka doorashada gelaya inay iyagu qaar kan joojiyaan qaar socodsiiyaan iyaga barnaamijkaa iskaleh waxaa saxiixa oo marka u dambaysa u feermeeya isinkii meeshaas magaciisu ku qoran yahay gobolkaas ama degmadaas arrintaa marka degmadan wax xildhimaana oo ay leedahay oo ka tirsan puntland ma jiro saddexdeedii kursi waxaa lagu dhaqmaa oo lagu maamulaa degmada gaalkacyo baa lagu maamulaa oo toddoba kursi bay maamushaa degmada gaalkacyo afar kursiyo gaalkacya iyo saddex jariibana bay maamushaa saddexda kursi oo kale galdow iyadaa maamusha deegaankeedaana u tartama waxa weeye marka degmadan waxay xaq u lahayd doorashooyinka way ka maqan yihiin dadkeeduna waa moogya wax doorashaha la keeno golaha deegaanka ka jira kuraasta baarlamaanka oo kale markaynu fiirino qaab nooceeya baa la doonaya in loo maro oo aan loo marin hadda waxaa loo kuraas oo dhan waa isku mid cod dadweynena kuma yimaadaan shakhsiyaad baa soo magacaabaya shakhsiyaadkaasina waxay la aadaan meelo baahidoodu ka jirto bay la aadaan saasa wax lagu soo doortaa sidaas darteed way suuroobi weyday degaankan inuu shaqeeyo oo la gaarsiiyo madax bannaani siyaasadeed in la gaarsiiyo waa suuroobi weyday marka ma waxaa rabi lahayd meesha hadda kuraastaas gaalkacyo lagu dooranayo in degmadan jariiban gudaheeda xaq waxay u leedahay saddexda kursi oo degmada jariiban ay leedahay oo ku qoran oo sida dastuuriga ugu qoran in garaadku soo fadhiisto nabadoonnadu yimaadaan ciddii doorasho u baahan inay timaaddo hadday rabto gobolka inti qaybihiisa kale ah ka timaaddo waxaan u tartamaynaa inay yidhaahaan kuraastaas cid u diidaysa ma leh laakiin waa kuraastii in la keenaa waa in isku soo fadhiistaa waa inuu iclaan bixiyaa yidhaahaa war waxaa loo baahan yahay degmada tixriima saddex kursi baa laga dooranaya dadkeedii ciddii doorasho u baahan u tartamaysa ha timaada reer midogow haddee reer bariba ha ahaato haddee puntlandba ha ahaato qofku hadduu rabo wuu imaanaya wuxuu leeyahay kursigaasaan u tartamaya qofku waa laga aqbalaya waa la qabanaya ciddii ku soo baxda waa nasiibkeed waxaa ila fiicnaan lahayd doorashadatan in ay ku dhacdo si xalaalah oo xaq ah kuraasta barlamaanka dhexana la keeno degmada laga doorto dakhli badan baa ku soo gelaya musharaxiin baa imaanaysa ciddii danaynaysao dhan baa imaanaysa fan iyo kharash bay leeyihiin degmaday soo geliyaan dadka doorashada ku xaqlihiina oo deegaan ka midina hurdaday ka toosiyaan waa waa waa baraarugayaan qofkii u baahan inuu doorasho galo ama xil qabto wuu tartamaya kii deegaan kale ka yimaado dalka u dhashayna wuu ka tartami karaa lama kale le dalka waxaa la kale leeyahay shaqada